Weli waxaa socda dhismaha wejiga labaad ee laamiyada magaalada Kismaayo, kaas oo uu wado maamulka degmada Kismaayo iyada oo horey markaasi loo soo gabagabeeyey dhismaha wejiga koowaad ee laamiyada Kismaayo kuwaas oo bulshada magaalada ay si weyn ugu riyaaqeen. Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo wada shaqada ayaa markaasi sheegay in meel wanaagsan uu marayo dhismaha wejiga labaad ee laamiyada magaalada. Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne, guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada, oo xafiiskiisa Hor-Fidyenka kula hadlay, ayaa ka hadlay halka uu marayo mashruuca nagaad ee dhismaha wejiga labaad ee laamiyada.
maanta waxaan rabnaa haddii alla idmo inaan warbixin kooban ka siino shacabka reer kismaayood meeshii ay marayaan uu marayo ee, mashruuci wadooyinka ee nagaad haddii alla idmo si aad ogtihiin waxaa inoo soo gabagaboobay saddex bilood ka hor ee, ama bishii ee, December gabagabadeedii mashruudooyinkii qaybtii koowaad walow ay u dhinayd ee, meelihii dadku marayeen iyo oo qaybahaas iyana ay hadda soo dhammaadeen oo hadda nadiifintii qashinkii iyo xaaqitaankiisii ay hadda marayaan waxaa inoo bilowday qaybtii labaad qaybteedii e oo ka kooban shan waddo saddex waddo ka mid ah shaqadaas way socotaa waxay maraysaa hadda meel fiican qaybana waddooyinkii la bannaynayay way dhammaadeen qaybana way harsan yihiin guud ahaan mashruuca hadda meeshuu marayo package one iyo eh, eh, package two oo 2a ay bilaabatay eh, 2b-na iyaduna bishaan hadda eh, aan ku jirno dhammaadkeeda ilaa bisha afraad waxay bil- ma- eh, bilaabanaysaa eh, a- awalkeeda ama qaybteeda hore ama ilaa tobankeeda meelahaas waxaa kaloo ku xigi doona oo lacagteedii ay taallaa eh, qaybtii saddexaad runtii horumar ballaaran baa magaalada ka socda marka hore waxaan u hambalyaynayaa oo u ducaynayaa dhammaan shacabka reer kismaayood sida wanaagsan oo ay mashruuca isu garab taageen waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dadkii guryihii waddada soo galay lahaa oo nagala shaqeeyey inay guryaha banneeyaan muujiyeyna muwaadinnimo rasmi ah ee wadaninimo rasmi ah aad baan uga mahad celinayaa waana arrin mudan in dadka lagu bogaadiyo waxaan ka codsanayaa ee, qolyaha kale oo waddooyinka hadda harsan oo la bannaynayo inay guryaha ka durkaan waddada ka durkaan oo banneeyaan waad ogtihiin dalkan wuxuu soo maray burbur waddooyinkii waaweynaana waa lagu soo wada durkay